horta si weyn baa naloo soo dhaweeyey dadweynahana filan aad noo soo dhaweeyey basas ciidaas ka badan soo fiday iyagu isa soo qabanqaabiyey magaalada doniskeeda qoytay naga hor yimaadeen aad baan ula yaabanay runtii dadka dee tirada maraya meesha iyo baabuurta maraysa dadkana waxay muujiyeen dareenkooda maanta inay dee maaragtay runtii aada usoo dhaweynaya aniga iyo musharaxa ku-xigeenka abdulshiix xasan mataan iyo waftiga intiisa kale runtii fadhasaabka iyo ciidanku wataa way noo yimaadeen dadka magaalada sheekh waanayna joojiyeen si ay runtii cagajuglayni ka muuqato iyagoo weliba leh magaalada securitygeeda iyo waxayna eegeen hadda meeshan dadka rabshad socdo ma ee waxaan ku nidho anagu xisbigay baan soconnaa saddex baabuur baanu ahayn waxaanu tegaynaa xafiiska iyaga dadka kula hadlaynaa kadibna hodaal baanu tegaynaa dadkula hotel cigaal laakiin imka sida lai sheegaayo farasaabkii iyo oo iyo iyo duleedka magaalada burcaha oo ay diidan yihiin inaan xafiiskagii tagno taasina waa mid kasoo iskasoo horjeeda xuquuqadinsaanka meel dastuurka ay kaga jirtaa ma jirto waa markii labaad ee qaladkan ay sameynayaan waxaan umaalinayaa xukuumaddu inay kala kulmi doonto mudaharaada waaweyn oo burca ka dhaca haddii a xafiiskaygana loo diido adeer warqada dhaqaaq la yidhaha ma jirto waa taasi waa diicii baqashta ayaa warqada dhaqaaq ay jirtay imikana warqada dhaqaaq maanaan qaadan mana qaadanayno dalkayga xor baana meesha doonaan tegaynaa adeer goormay dastuurka noqotay in in dadkii la yidhaahdo ma socon kartaa annagu waxa weeyaan sababtaan utagna waxa weeyaan dee taageerayaashayadii iyo dadkii xafiisyadayadii inu soo booqano dalkan inaanu booqano xaq waanu leenay muwaadiniin iyo mucaarado qaranku doortay baan nahay dawladdan silaayana de waa ti iyadoo markay kulmiya ay u ololeysa ay meel walba tegi jirtay cid oran jirtay duleedka burcada dhaaf ma dhaafaysa cid kale toodana ma jirin laakiin maanta haddii ay tani ay dhagowdo oo imika waa nagaa ku socono kuwa gobolida halkaakasina way taagan tahay hadday tani dhagowdo runtii waa ayaan daro kaleeto oo oo iyo iyo iyo iyo iyo oo maratay kusoo habsanaysaa runtiina way uga daraysaa xukuumadda waxani wax u wanaagsan maaha iyada laftirkeeda qarannimada somaliland mid ku suntan maaha dastuurka kuma jirto waxaan umalanayaa markan inaanu arrinkaas socno tallaabada aan ka qaadano oo noqon doonto tallaabo weyn ay xukuumaddu ay aada uga werweri doonto sababta ana waxaan leenahay xuquuqdeeda ma ogolo cidnoosiisa